bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ugu baaqay guddiyada farsamada ee ku howlan shirka dib u heshiisiinta inay ka miradhaliyaan hadafka iyo ujeedada shirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in afartan iyo shan qof oo cusub ay kasoo bogsadeen cudurka covid sagaaliyo toban saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka ayaa gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyadoo halkaasi dhowaan ay ku dagaalameen beelo wadadega kiisaska cudurka covid sagaaliyo toban ayaa in ka badan siddeed milyan oo caalamka uu saameeyey
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaas waa qodobadii warka ugu doorka roonaa haatan isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa guddiyada farsamada ee ku howlan shirka dib u heshiisiinta ee dhab u heshiisiinta ee soomaaliya iyo somalilan inay ka shaqeeyaan midnimada iyo isku soo dhowaanshaha shacabka iyo labada ummadood madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa guddigan kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii looga miran dhalin lahaa wadahadalada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo weliba maamulka somalilan xili uu ka hadlayay shirka dib u heshiisiinta ee ka soconaya dalkaasi jabuuti
caruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa guddigan loo sameeyey marka la wada hadlo oo la wada fadhiisto oo la heshiiyo go-aan la qaato waxaa la rabaa go-aankaas iyo heshiiskaas ciddii fulin lahayd ciddii fulin lahayd waa idinka ummadda soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waa insiina kalsoonideenna dadkii ugu aqoonta badnaabaa tihiin soomaaliya ama meel kasta soomaaliya joogto dadki ugu aqoonta badnaabaa tihiin waxaa loo baahan yahay inaad mustaqbalkeenna hadda aanin waqti hadda joogaan idinka fakerin aad ka fakertaan soddon sano soo socda caalamka xaggee ka gelaynaa xaggee caruurta ilan waa tegaynaa kulligeen ma wada joogaynee dadka halkan fadhiya soddon sano ma aqaano inta naga hadhi doontaa laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirtaa annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idiin rajaynaynaa guul wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in shan iyo afartan qof oo cusub ay ka soo bogsadeen cudurka covid sagaaliyo toban wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya fawsiya abikar nuur oo warbixinteeda maalinlaha ah ee covid sagaaliyo toban waxa ay ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsoodeen afartan iyo shan qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka ka bogsooday guud ahaan dalka ka dhigaysa lix boqol laba iyo labaatan qofood wawsiye abikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyey soddon iyo sagaal xaaladood oo cusub oo ah coronavirus oo kala jooga gobolka banaadir afar iyo toban qof puntland laba iyo toban qof somalilan sideed qof jubbaland saddex qof iyo koonfur galbeed oo laga diiwaan geliyey laba qof iyadoo tirada guud ee xaaladaha cudurka coronavirus ee laga diiwaan geliyey guud ahaan dalka ka dhigayso qofood bukaanada cusub ka mid ah waa rag ka kalena waa haween kii saac ee ugu dambeysay ma jirin bukaano u geeriyooday coronavirus waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurka coronavirus ay gaarayaan qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday inay ku dadaalaan ka hortaga cudurka coronavirus si loo yareeyo saameyntiisa uu ku yeelanayo bulshada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka wada degaano hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa khadka magaalada beledweyne si toos ugu jira waryaheena ibraahim maxamed geedi subax wanaagsan ibraahim
wanaagsan wacan sidaa sheegtayba saakay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ku sugan ayaa markaasi maleeshiyada al-shabaab waxa ay ka baarayaan in deegaan hoos yimaado ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kadib markii xaalay halkaasi ee maleeshiyadu ay markaasi damceen inay dhibaateeyaan shacabka ku nool magaalada beledweyne ismarkaasina ay tiro hoogayaala ay kusoo tuureen gudaha magaalada xalay markii fiidka hore dadku seexanayeen ayaa jugkaas si aada looga maqlay magaalada inkastoo saaka aysan jirin wax khasaara oo markaasi hogaas rayidka ah laakiin qaar kamid a saraakiisha ciidamada waxay sheegeen in howlgalka ujeedkiisu yahay sidii markaasi lagu ogaan lahaa ama lagu soo qaban lahaa maleeshiyaadkii markaasi ka dambeeyey falkii xalay qalqalka lagu geliyay shacabka magaalada isla markaasina baaritaanadii howlgallada ay socdaan waxaana ay sheegeen in haddii markaasi heedad lagu soo qabto ama waxyaabo kale ay soo kordhaan in warbaahinta ay la hadli doonaan ismarkaasina ilaa hadda aysan jirin waxaa iskoolimaad oo dhex maray maleeshiyada ee al-shabaab iyo weliba ciidamada markaasi howlgallada sameynaya
ibrahim maadaama xalay aad sheegtay in kooxaha nabadiidka ay hoobiyaal kusoo weerareen magaalada beledweyne waaga waa uu idiin bariyey reer beledweyne saakay maamulka hadday ahaan lahayd dhinaca ciidamada maamulka rayidka ee magaalada beledweyne goobaha caafimaadka wax xiriira ma la samaysay waa sidee xalay maxaa khasaare ka dhashay dhimasho iyo dhaawacba hoobiyaashii xalay
inkastoo xaafadaha qaar eh sida xaafad dowladaha oo kale saaka xiriir aan la sameyn waxaan lii sheegay inaysan jirin wax kasaara ilaa hadda dadka ay markaasi ka warhayaan dhinaca laamaha caafimaadkuna saaka inkastoo aan la hadla waxay sheegeen in ilaa hadda aysan jirin wax cid markaas wax ku noqotay falkii xalay maleeshiyada way damceen in dadku ku dhibaateeyaan sidoo kale maamulka gobolka muusan kaalin weli inkastoo weli aysu waxay tahay haddana sidoo kale saraakiisha ciidamada ma aysan ka hadlin iyo howlgallada intaba laakiin waxaa la filayaa in saacadaha soo socdo in waxyaabaha markaasi kusoo kordho howlgallada iyo wixii xalay markaasi howlgalladii iyo weliba madaafyadii maleeshiyadu markaasi ganayeen in markaasi ay kaali doonaan maamulka sida markaasi la rajaynayo laakiin waxaa muhiim ah in shacabku iyagu markaasi xilligan u diyaarsan yihiin si markaasi ula shaqay lahayeen ciidamada nabadgelyada maadaama dhibaatada inta badan ee maleeshiyadu ay geystaan ay ku dhacdo shacabka rayidka ah waxbaan galabsan haddii markaasi ay ahaan lahayeen saraaxyada iyo waxyaabaha lamidka ah laakiin waxaad moodaa in muddooyinka dambaba in muxuu ahaa ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shacabkuba ay markaasi ay iskaashanayaan si markaasi loo sugo amniga isla markaasina laga hortago falalka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan shacabka maleeshiyada al-shabaab
ugu dambeyntii ibraahim beledweyne fatahaad ayaa ka jirtay dadku way ka barakaceen cudurkii covid sagaal iyo toban uu sababa coronavirus waa uu jiraa bal guud ahaan adigoo soo koobaya waa sidee xaaladda magaalada beledweyne
iyadoo dhowaan ee magaalada sidaa sheegtayba ay saameyn ku yeesheen fatahaadihii webiga webiga shabeelle ka geystay magaalada dadkii inta badnaana ay ka baxeen laakiin hadda dadkii inta badnaa ay ka baxeen magaalada way kusoo laabteen ay degeen deegaanka aada jaalle dhammaan xaafadihii magaalada biyahu saameeyeen biyuhu ay ka baxeen dadkuna ay soo degeen dhammaan ganacsigii iyo weliba socodka gaadiidka uu furan yahay laakiin waxaa moodaa in hadda uu socdo qorshe ah in sidii mar kale fataada uusan ugu dhicin magaalada beledweyne isla markaasina la doonayo in qorshayaal cusub markaasi la keeno si markaasi biyoxireenno iyo kanaalo waaweyn loo sameyn lahaa si markaasi daadadka iyo weliba webigaba mar walba saameynta ku yeesha magaalada aysan saameyn ugu yeelanin waxaana arrintaasi la filayaa in xooggeeda ka qayb qaadato ama ay fulisaba dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba markaasi beesha caalamka inkastoo shacabku iyagu markaasi ay dadaaleen oo markaasi biyoxireenno iyo weliba kanaallo markaasi ay qodeen sidoo kale waxaa jira dhaqaale fara badan oo madaxda hirshabeelle ay ku wareejiyeen guddigii gurmadka kuwaasoo loogu talagalay in markaasi biyoxireenno iyo kanaallo lagu sameeyo maadaama dhowrkii biloodba magaalada mar ay markaasi saameyn ku yeeshaan fatahaada dadkuna ay ku barakacaan islamarkaasina ay ka dhashaan khasaarooyin kala duwan aada iyo aad ay umahadsay kaasi wuxuu ahaa waryaheena ibraahim maxamed geedi oo khadka telefoonka magaalada beledweyne igu waramayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo ay dhowaan ku dagaalameen beelo walaala ah aamina xaaji xuseen ayaa inoo faahfaahinaysa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo iskugu jira xooga dalka nabadsugidda iyo booliska qeybaha ka howlgala deegaanada galmudug iyo hirshabeelle iyo saraakiil sare oo ka tirsan maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan xili ay ku guda jireen howlgallo nabad kusoo dabaalid ah deegaanada hoostaga deegaanka oo muddoba ay ka jireen dagaalo dhex maray beelo deegaanka wada degan howlgaladani nabad kusoo dabaalida oo ay si buuxda qeyb kaga wada yihiin qeybaha kow labaatanaad iyo labaatani toddobaad ee milatariga soomaaliya ayaa ka dhigan in ay xoogeysatay wadashaqeynta qeybaha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya taliyaha guutada shaniyo tobanaad ee qeybta kowiyo labaatanaad sareeyo guuto mascuud maxamed warsame oo howlgalkani hogaaminayay ayaa kulan kooban duuleedka maxaas kula qaatay saraakiisha amison oo fadhiisinka ku leh duuleedka degmada kuwaa oo ciidamada qalabka sidee ku ammaaneen dadaalada nabadeenta oo qeyb weyn ay ka qaadanayaan ka guulgaaridda dagaalada lagula jiro kooxaha argagixisada nabadjahadiidka al-shabaab aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
maamulka isbitaalka magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in isbitaalka uusan haysan mashiinka neefta oo ka mid ah oo muhiim u ah dadka uu ku dhaco cudurka covid waryaheena cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaa nooga soo diray gaalkacyo
iyadoo ay soo kordhayaan xaaladaha la xidhiidha xanuunka covid ee gobolka mudug ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin la xidhiidha dhanka adeegyada lama huraanka u ah la tacaalidda iyo daweynta xanuunka covid sida uu warbaahinta qaranka u sheegay agaasimaha isbitalka guud ee gaalkacyo galmudug maxamed cabdi axmed oo ay warbaahinta qaranku ku booqatay goob loo diyaariyay in lagu hayo dadka uu soo rita xanuunka covid
loo helay jiifkii iyo daweyntii loo helay waxaa culus ka jira oo runtii u baahan in muxuu ahaa wax laga qabto hadda waxaa noo yaala oksijino laba yaryara noo yaala laase ma aha hawada ee laga heli karo waa shan litir daqiiqadiiba marka waxaa moodaa muxuu ahaa inaysan ku filnayn muxuu ahaa bukaanada cudurkan qaba laba xiboo yaryara yaala oo inkastoo aysan cusbitaalka hore u yiileen haddana alxamdulilah meeshaan baa kaana sidii ay loogu simeel gaaro laakiin ma aha wax dawooyi kara kuma filna oksijiinba usoo saaraya kuma filna bukaanka sadarteed waxaan leenahay maadaama dhismihii una dhammaaday shaqaalihii iyo qorshihii kalena hay-addu aan ka sugeynay in muxuu ahaa inay kusoo diyaarisay meeshaan oo inkastoo la qaaday waxaan rabnaa in nala ka caawiyo muxuu ahaa dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba in arrinta ah oksijiinadii bukaanadan muxuu ahaa lagu daryeeli lahaa
dhinaca kale iskuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee gobolka mudug cabdi maxamuud xirsi oo aan wax ka weydiinay heerka xilligani ay gaarsiisan tahay saamaynta xanuunka covid uu ku yeeshay bulshada gobolka mudug ayaa sheegay xaalada guud ee gobolka mudug cudurka caabuqa covid maaragtay sidii hore insha allah wixii ka horreeyey bishii abriil iyo mey waxaan dareemaynaa hadda in bilba bisha ka dambaysa xanuunka uu ku sii badanayo gobolka daatada aan ka helayno xarumaha caafimaadka mey iyo abriil way ka sii badan tahay labada wiiga ugu horeysa ee juun marka waxaad dareemaysaa in xanuunka uu sii badanahayo gobolkuna uusan baahida caafimaad aysan bulshadu aysan ku filnayn marar badan ayaan maaragtay idaacadda telefishinka qaranka iyo idaacadda qarankaba aan ka sheegnay in baahida mishinada loo isticmaalo neefta qofka haddii ay neeftu qabato loo isticmaalo inaanan hayn si kastaba iyadoo ay soo kordhayaan tirada dadka uu soo ridinaya xanuunka covid ee ku sugan gobolka mudug ayaa haddana bulshada gobolka mudug waxaa loo odhan karaa waa kuwa aan weli ku baraarugsanayn intooda badan dhibaatada uu ku yeelan karo noloshooda haddii aan la qaadan talooyinka caafimaad ka imaanaya wasaaradaha heer caafimaad ee heer federaal iyo heer dowlad goboleeda cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kiisaska coronavirus waxay ka badan yihiin siddeed milyan marka laisku daro adduunyada oo dhan in ka badan siddeed milyan oo qof ayaa la xaqiijiyay inay qabaan cudurka coronavirus ee adduunka oo dhan in ka badan saddex dhibic sideed milyan ayaa kasoo kabsaday halka uguli yaraan afar boqolsodoniyo kun lix boqollixdan iyo labo ayna u dhinteen sida lagu sheegay xog uruurin ay samaysay jaamacadda john hopkins ee maraykanka maraykanka brazil boqortooyada midoobda ingiriiska ayaa soo sheegay dhimashada ugu badan madaxa w h o terdos ayaa uga digay wadamada in loo baahan yahay inay ka feejignaadaan suurtagalnimada inuu dib usoo labakacleeyo cudurkan maadaama xaalado cusub ay kasoo baxayaan caasimada dalkaasi china ee beijing in ka badan boqol kun oo kiis oo cudurka covid ayaa maalin kasta laga soo sheegaya caalamka saraakiisha magaalada beijing ayaa ku tilmaamay in faafitaanka cronvers uu salka ku hayo suuqa xifdaadi ay tahay mid aada u xun sida ay qortay jariirada lagu magacaabo global times tilmaamaha gobolka ayaa leh sagaal ka mid a sideeda degmo koob iyo tobanka degmo ee ku yaala magaalada beijing ay soo sheegeen in kiisaska la xaqiijiyay iyadoo aaga fargeeti ee ku dhow suuqa uu saameynta ugu xun uu ku reebay beijing waxay rajeynaysaa inay dhammaystirto ololaha kormeerka iyo weliba fayadhowrka magaaladana laguna beegsanayo suuqyada jumlada iyo weliba kuwa qudaarta sidoo kalena maqaayadaha ayaa dhammaan lagu iibiyo noocyada raashinka ayaa saraakiisha ku amartay in shirkadaha ganacsigu ay maraan tilmaamaha lagu ciribtirayo cudurka covid guud ahaan warkii caalamka oad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhegeystayaasha aan jecelnahayo saaka waa naga intaa